بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaab اljanaa'izi janaa'iskii ayuu u kitaab yahay alimaamu اlbukhaari kitaabu اljanaa'iz ama axkaamta janaa'iska wuxuu soo dhexgeliyey meeshan wuxuuna qaalib siiyey ama uu xoog saaray jaanibka janaasada ugu muhiimsan oo salaada ah ile janaasada waxay ka kooban tahay dhaqid iyo kafanin iyo duugis iyo salaad lagu tukada iyo waxyaabahaasay ka kooban tahay jaanibkaas marka salaadda maadaama ay calaaqa la leedahay dhinaca ay kala leedahay ayuu kitaabu salaad aakhirkeeda geeyey ayb waa kitaabka ugu dambeeyo oo waxyaabaha salaadda ku tacalluqo dabadeed marka wuxuu tegayaa zaka ayuu gelayaa janaa-iskaasna marka dhinacaasasau ka fiiriyey laakiin alimaam abu daawuud isagu kitaab gaar uu ka dhigay meel gadaale ayuuna ku keenay meelo dambe ayuuna ku keenay isagu ayb qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun fi اljanaa'izi janaa-iskii axkaamteedii xukunkeedii ama axkaamteedii ayuu baab yahay iyo waman qofkii kaana uu ahaaday aakhiru kalaamihi kalaamkiisa ka ugu dambeeya laa ilaaha ila allah wa qiila liwahbi bni munabbih wahbi bni munabbih ayaa waxaa lagu yidhi alaysa miftaaxu ljannati jannada furaheeda laa ilaaha ila allah miyounan ahayn qaala waxa uu yidhi balaa inuunan ahayn iska daayo waa yahay walaakin laysa miftaaxun fure ma jiro ilaa lahu asnaanun ilka ayuu leeyahay fa in ji'ta haddaad la timaado bimiftaaxin fure lahu asnaanun ilka leh futixa laka waa laguu furayaa wa ilaa haddii kalena lam yuftax laka laguu furi maayo ayb janaa-is marka waa jamcu janaasatin janaaso jamceeda bifatxi iljiimi wa kasri iljiimina waa la dabdiyayo jinaasa iyo janaasa laba luqo waaye ibnu qutayba iyo jamaaca min allugawiyiin waxay yidhaahdeen alkasru afsax jinaasa in la yidhaah ayaa afsax ah bay dhaheen ayb marka kadib wuxuu keenay alimaamu albukhaari xadiid marka abu daawuud oo wariyey min xadiidi mucaad man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna xadiid dhahayey ayuu tarjamo ka dhigtay oo uu soo qaatay maadaama isaga shardigiisa uunan ku ansixin xadiidkii ahaa laqinuu mowtaakum laa ilaaha illa allah dadka dhimanaayo waxa loo laqinaayo oo marka ay dhimanayaan in loo laqino ay tahay ee laa ilaaha ila allaahuda muslim baa wariyey imaamuulbukhaari shuruudiisa ma waafaqin shardigiisa saxiixa maadaama aynan waafaqin macno u eg ayuu tarjamada ku gutay marka ayb sidaasoo marka shuraaxdu ay leeyihiin ayb xadiidkaasna marka man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha illa allah qisow keeno wuxuu yidhi waqad rawa bnu abi xaatim fii tarjamati abi zurcata annahu lama xtudira abuu zurca markii loo yimid oo geeridu u timaaday araaduu talqiinahu waxay dooneen inay u laqinaan shahaadateynkii towxiidka ay u laqinaan fatadakaruu xadiida mucaad xadiidkii mucaad ayay marka mudaakareeyeen oo isxasuusiyeen faxadatahum bihi abuu zurcata biisnaadihi abuu zurcihii marka dhimanayey oo sakaraatulmowdka saarnaa ayaa xadiidkiiba qabsadayba oo sanadkiisii keenay markaasuu wariyey wa kharajat ruuxuhu ruuxdiisiina waxay ku baxday fii aakhiri qowli laa ilaaha illa allah laa ilaaha ila allaahu markii ugu dambaysay dhihiddii ugu dambaysay ayay la baxday ruuxdiisiina ay la tagtay hadalkan marka wahbi bnu munabbih ee uu meeshan ku sheegay ama uu ku tilmaamay daahirkiisa waxaad moodaysaa inuu leeyahay laa ilaaha ila allaahuda keligeed waxba ma anfacayso haddaanay wax kala wadanin meelahaasoo marka ka hadlaya waxa uu yidhi ayb ayb waxa uu yidhi kaana alqaa'ila ashaara ilaa maa dakara bnu isxaaq fi siira ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam lama arsala alcalaa bna alxadrami qaala lahu idaa su-ilta can miftaaxi اljannati furaha jannada hadii lagu weydiiyo faqul miftaaxuhaa laa ilaha illa اllahu dheh wa ruwiya can mucaadi bni jabal marfuucan naxwahu akhrajahu اlbayhaqiyu fi shucab wazaada walaakin miftaaxun bilaa asnaanin fain jiئta bimiftaaxin lahu asnaanu futixa laka wailaa lam yuftax laka oo hadalkan wahbi bnu munabbih la mid ah ayuu ku daray wahadihi ziyaadaةu nadiiru maa ajaaba bihi ibnu wahbin fayaxtamilu an takuuna mudrajaة fii xadiiثi mucaad waama aharu wahbin fawasalahu اlmusanifu fi taariikh wa abu nucaym fi اlxilya min طariiqi moxamed bni saciid bni rumaanata rumaana qaala akbaranii abi qaala qiila liwahbi bni munabbih fadakarahu wاlmuraadu bqowlihi laa ilaaha ila اllah fi hada اlxadiidi iyo wagayrihina kelimata ashahaadati waa shahaadada labadeeda kelmadood baa laga wadaa falaa yaridu ishkaalu tarki dikri risaalati marka muxamedun rasuulu llah maxaa looga tegay la dhihi maayo maxaa yeele wuxuu leeyahy laa ilaha illa allah ayaa waxaa laga wadaa shahaadada labadeeda kelmadoodu ay ka kooban tahay nebigoo risaalo loo loo rumeeyo iyo in towxiidkii la qabto oo ilaahay oo cibaado loo qiro ayb ishkaalkaa marka ma imaanaya risaalada maxaa looga tegey ah laa ilaha illa allahu dabaaba laga wadaa iyada laftirkeeda qaala zaynu bnu lmunayir qowlu laa ilaaha ila allah laqabun weeyaan jaraa cala nudqi carabka ayuu ku dureersaday bishahaadatayn in loogu dhawaaqo sharcan wa amaa qowlu bni wahbin famuraaduhu bilasnaani ilkaha muxuu ka wadaa marka ibnu wahab qowlkiisa iltisaamu aacati daacada in la iltisaamo yacnii in dusha loo rito wax walba oo laa ilaha illa allahu ay farayso ayb falaa yaridu ishkaalu muwaafaqati alkhawaariji wagayrihim ana ahla alkabaa'iri laa yadkhuluuna aljanna warkan wahb ibnu munabi haddii la qabto ilkahan la sheegaayo waa maxayna haddii la yidhaha waa acmaashi ilkaha acmaashi weeye sidaa loo idlaaqo ama kuwii qalbiga kuwii jawaarixda wax dhan laysku daro ishkaalkii khawaarijta ayaa imaanayo waayahaye ninkaan la imaanin acmaasha inuunan janno gelin oo uu naar galo soo kama imaanayso ishkaalkaas waxaa diidaya buu leeyahy ilkahan uu sheegaayo waxaa laga wadaa shuruudii laa ilaha illa allah ee iltisaamkaa laga wadaa qofku inuu shareecada laasimsado oo uu dushu u rito haddii marka iltisaamkaa laga helo walow yownanba samaynin waajibaadkiiye ma noqonayo qof gaal oo diinta ka baxay ile labaa kala jirto qofku inuu shareecada iltisaamo walow yownan samayninba iyo iltisaamkaas inuu ku daro ficil uu ku daro sameeyo walidaalika ibnu taymiya kitaabkiisa asaarim ulmasluulka iyo meelo badan ibnu moxamed ibnu nasr ilmarwasi tacdiimu qadri salaax waxay tilmaameen inay kala duwan yihiin iltisaamka asalkiisa iyo farciisa iltisaamka asalkiisu waa qalbiga ayb inqiyaadka qalbiga ayaa asala maxaa yeele shareecadu waxay ka kooban tahay akhbaar iyo awaamir labadaas way soo maha akhbaarta maxaa lagala hortagaa tasdiiq awaamirtana maxaa lagala hor imaanayaa marka amarka iyo nahyiga maxaa lagala hor imaanayaa iltisaam inqiyaad inqiyaad ayaa lagala hor imaanaya inqiyaad waa in la inqiyaado oo loo hoggaansamo inqiyaadkaas ayaa marka inqiyaad asaloo qalbiga ku jiro iyo mid farci ah noqdo midka asalka ah marka inqiyaadka asalka ah waa kan qalbiga ee uu qofka ku iltisaamayo shareecada dhan ee uu diyaar u noqonayo haddii marka kii faraca uu ku daro waa kaamil iimaankiisa kii faraca haddaanu ku darin oo kan qalbiga keliya uu la yimaadana waxbaa markaas yacni waxaa weeyaan asalkii iimaanka waa joogaa farici baa maqan waa sidaas marka sida khawaarijta looga duwanaanayo markaas ayb taasoo marka ibnu xajar laftirkiis meeshan ku ishaaray kuwayaalkaasoo markuu ku ishaaraya laa ilaaha illa allahdo la dhaho marka haddii iltizaam iyo inqiyaad qalbi ah uu ku darmo waxaa weeye waxbay taraysaa haddii laakiin afka ay noqoto iltizaamna qofka uu diido yacnii wuxuu noqonayaa de sidii ibliis oo kale amarkii alle inuu iltizaamo uu diiday ouna ku gaaloobay leanna kufriga waxaa ka mid a kufru ibaa'in waistikbaar kufri la yidhaahdo ayb qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa mahdiy bnu maymuun qaala xadaanaa waasilun ilaxdab can ilmacruuri bni suwaydin can abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi ataanii aatin mid yimaada ayaa ii yimid min rabbii xagga rabbigay igaga yimid fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ow qaala ama waxa uu yidhi basharanii wuxuu igugu bishaareeyey annahu man maata qofkii dhinto min ummatii ummaddayda xaal uu ka mid yahay laa yushriku billaahi isagoon la wadaajinaynin alleh shay-an aan la wadaajinaynin cibaadada dakhala aljannata jannada ayuu galay qofkaasi faqultu waxaan idhi buu yidhi abuu dar wain zanaa wain saraq haddii uu sinaysto ou xadana qaala waxa uu yidhi wain zanaa wain saraq haba sinaysto haba xado xadiidkan marka iyo tarjamada waa isleeyihiin meelaha marka ay iska leeyihiinna waxa ay tahay laa ilaaha illa allahdaas wax tarayso ayb wuxuu yidhi ataanii aatin mid yimaada ayaa ii yimid kitaabu tawxiid ayuu ku keeni doonaa riwaayadeeda ayuu ku magacaabay waa jibriil midkaas nebigu u yimid oo sidaa u bishaareeyey ayb wuxuu ii sheegay buu yidhi annahu man maata min ummatii qofkii dhinto ummaddeyda ka mida laa yushriku billaahi shay-an isagoon ilaahay waxba la wadaajinaynin bal meeshaa fiiri siduu u fasiray ibnu xajar isagoo qurdubi ka soo naqlinayo waxa uu yidhi qowluhu man maata yushriku billaahi shay-an dakhala annaar wa qaala alqurdubiyu macnaa nafyi shirki shirkiga la anfintiisa macnaheedu waxaa weeyaan allaa yatakhida maca allaahi inuunan samaysanin ilaahay maciisa shariikan mid uu alla wax ugu daro uu la wadaajiyo fililaahiyati cibaadada tawxiidku rubuubiye iyo uluuhiye iyo lasmaa sifaad uu leeyahay marka macnahan la sheegaayo oo shirki la'aanta oo shirkii in la anfiye ah wuxuu leeyahay waxaa weeyaan alla maciisa shariik inaan la samaysanin xagga cibaadada xagga rububiyada maxaa loo dhihi waayen xagga rububiyada gaal iyo muslimba waa iska ogyihiin iyagu dhulka yaa abuura cirka yaa abuura gaaladuba allahay dhihi jireen xaggaas marka abuurista iyo lahaanshiyaha iyo iyo tadbiirka iyo maamulka iyo gaalada mushrikiintii carabta iyo nebiga dood ka dhexaysay uma badnayn maynan ahayn laakiin dhinacan kale oo cibaadada waayo waxa ay ka taagnayd muranku uu ka taagnaa walidaalika mushrikiintii carabta nebiga waxay ku dhihi jireen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shay-un cujaab rabbinimada layskuma haynin marka annahu man maata min ummatii laa yushriku billaahi shay-an ay fi luluuhiyati waay waa uluuhiyada ayb uluuhiyada marka loo jeedaa amaa rububiyada iyado muran kama taagnayn sideedaba faqultu waxaan idhi buu yidhi markaa wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq marka meeshan sharaxan dad badan baan fahamsanayn oo laga yaabo inay dib ama kutub akhriyaan ama iyagu markaa dad culummaa loo haysto haddana halka ay dooddu ka taagnayd ama muranku uu ka joogay ka dhexeeya mushrikiinta iyo rasuulka aan fahmaynin oo maanta dhan marka rubuubiyadii iyo uluubiyadii isaga dhex daran tahay marka shirkiga la anfinaayo ama la diida ama alla in lala wadaajiyaa la diidaayo waa ashirku fi lcibaada shirkiga cibaadada ku saabsan faqultu wain zanaa wain saraq haddii uu sinaysto uu xado qaala wain zanaa wain saraq riwaaya waxay ku daraysaa wain raqima anfu abidar abudar afkiisa sankiisa yacni dhulkaba ha taabtee ha caroobe yacni san dullihiisa yani uu jannada ku gelaya macna sidaasna marka waa jiri caqiidada ahlu sunnahana waxa ay tahay dabcan kabaa'irta maku yacni ma ku gaaloobayo diinta ugama baxaayo dunuubta kabaa'irta uu galay darteed laakiin naar inuu ku galo waa la arkaa maxaa yeeley axaadiid mutawaatira ku soo aroortay dad muslimiinta ka mida dunuubtooda inay naarta ku geli doonaan oo shafaacada nebiga iyo shafaacada mu'miniinta lagu soo saari doono ama kuwo ilaahay isaguba uu naarta ka xoraynayo dadna iyadoo aanay u shafeecin qaala xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash qaala xadaanaa shaqiiqun can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man maata qofkii dhinto yushriku billaahi isagoo la wadaajinaya alla cibaadadiisa shay-an wax la wadaajinayo wax ugu daraayo dakhala annaara naarta ayuu galay wa qultu ana aniguna waxaan idhi man maata qofkii dhinto laa yushriku billaahi shay-an isagoon cibaadada alla aan cidno waxba ugu daraynin dakhala aljannata jannada ayuu galay marka xadiidka qaybna waa waa marfuuc qaybna waa mudraj ayaad moodaan laakiin waa la kala soocay mawquuf waay qaybna qaybtan dambe man maata laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljanna mawquufuu ka dhigay ibnu mascuud laakiin xadiiii fii xadiidi jaabir xadiidka jaabir bin cabdillaahi ayay ku soo aroortay iyadoo labadaba marfuuc ay tahay xadiidkii muslim uu warinayo nin baa nebiga u yimid reebaadiye ah markaasuu wuxuu yidhi malmuujibataani yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo labada shay ee janno iyo naar kale waajibiyey maxay yihiin markaasuu yidhi man maata laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljanna waman maata yushriku billaahi shay-an dakhala annaar labadiiba marka nebigaa yidhi xadiidkaas jaabir ayb xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mafhuumka in lagu camal fali karo maxaa yeele ibnu mascuud man maata kii shirki sameeyey hadduu naar galay maxaa laga fahmaana kii aan shirki samaynin inuu jannada gelayo mafhuumkii marka in wax lagu dhisayo baabu lamri biitibaaci اljanaa'izi baabu bayaani اlamri amarkii caddayntiisiibuu u baab yahay biitibaaci اljanaa'izi janaa'iska in la raaca lays amray caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bn cabdilmalik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu can اlashcad qaala samictu mucaawiyata bna suwayd bni muqarinin can اlbaraaء radia allaahu canhu qaal amarana اnabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa na faray bisabcin toddobo wa nahaanaa can sabcin toddobana waa naga reebay amaranaa wuxuuna amray biitibaaci اljanaa'izi janaa'iska oo la raaco wa ciyaadati اlmariidi kan jiran oo la booqdo wa ijaabati اdaaci midka daaciga ah ee isaga markaa yacni kuu yeeray oo la ajiibo gurigiisa kaa wacay oo casumaad iyo wax kuu sameeyey ama weliibo kaaga yeeray ayb wa nasri ilmadluumi midka laga gardaran yahoo loo hiiliyo wa ibraari ilqasami dhaarta oo lagu baarinimo falo wa raddi salaami salaamta oo la radiyo wa tashmiiti alcaaqisi midka hindhisay ee alxamdu lilaahi yidhi oo la farax geliyo yarxamuka allah la dhaho wanahaanaa wuxuu naga reebay can aaniyati alfidati fidada weelasheeda inaan wax ku cunno wa khaatami dahabi dahabka faraantigiisa waalxariiri xariirta wadiibaaji diibaajkii labisashadiisa diibaajku waa nooc xariirta ka mida waalqasiyi iyadana waa nooc xariirta ka mida walisdabraqi xariirta teeda adag macalushaahidka marka waxay tahay amaranaa biitibaaci aljanaa-is wuxuunu amray janaasada raacideeda marka janaasada raacitaankeeda waa lays amray waana fardu kifaaya yacnii ila qofkan dafnigiisa iyo salaadiisu waa fardu kifaaya raaciddii daf duugistiina raaciddii unbay qeyb ka tahay ayb xukunka marka ma uunan caddaynin imaamu albukhaari wuxuu ku gaabiyey baabu lamri biitibaaci aljanaa-is buu yidhi amarkaas amru wujuub miya amru nadbi miya maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi acamu min an yakuuna lilwujuubi ow linadbi waa ka caamsan yahay mar haddii amar la sheegay amarku wuxuu galaa waajibkana waa hoos galaa nadbigana waa hoos galaa marka shaygii mushtaragga ahaa ee amarka ahaa buu marka tarjamo ka dhigtay alimaamu albukhaari qaala xadaanaa muxamadun riwaayaadka dhan muxamedkan marka lama nisbo looma yeelin wa qaala alkalabaadiyu huwa duhliyu maxamed ibn yaxya duhli weeyaan buu yidhi qaala xadaanaa camru bnu abi salamata can alawsaaciyi meeshaanna waxaa ku jirta nugto xagga sanadka wuxuu yidhi wa camru bnu abi salamata huwa tinniisiyu waqad dacafahu ibnu maciin ibnu maciin baa daciifiyey bisababi ana fii xadiidihi can alawsaaciyi munaawalatan wa ijaazatan xadiidkiisa awsaaci uu ka wariyo ayaa munaawalo iyo ijaaso wada ah sababtaasuu ku daciifiyey laakiin bayana axmed bnu saalix almisriyu ayaa caddeeyey annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii maa samicahu wixii uu ka maqlay ee dhegihiisa uu uga maqlay xadaanaa ayuu dhihi jiray walaa yaquulu daalika mana dhihi jirin xadaanaa fii maa lam yasmachu waxaanu ka maqlin yani meeshaan waxay tahay camru bnu abi salama awsaaci markuu ka warinayo hadduu xadaanaa dhaho waa ka maqlay haddii uunan dhihinna waa wixii munaawalada iyo ijaasada uu uga qaadan jiray riwaayadan hadda aan hayno marka muxuu yidhi xadaanaa miyuu yidhi mase can ayuu yidhi can ayuu yidhi wa calaa haada marka wuxuu yidhi faqad cancana hada alxadiid xadiidkan waa cancaneeyey fadalla wuxuu ku tusayaa calaa annahu lam yasmachu inuunan ka maqlin waljawaabu laakiin jawaabta maxay noqonaysaa can ilbukhaariyi annahu yactamidu cala almunaawalati munaawalada ayuu bukhaari ictimaadaa wayaxtaju biha waxaa loogu jawaabayaa marka bukhaari isagu munaawalada iyo ijaasadu waa xujaystaa munaawaladu waa u xujaystaa ayb wa qusaara hada alxadiidi an yakuuna minha xadiidkanna isku soo duubo waa uu munaawala munaawaladuna waa tii uu bukhaari xujaysan jiray munaawalada dabcan waxay ka mid tahay awjuhu taxamul ayay ka mid tahay awjuhu taxamul marka waxay ahaayeen samaac iyo min lafdi shaykh iyo qiraa'a cala shaykh iyo ijaazo iyo waxay ahayd munaawalo iyo mukaatabo iyo iclaam iyo wasiyo iyo wijaado iyay ahayd munaawaladu qayb weyn oo ka miday ahayd marka waxay dhibaysa marka male ayb waqad qawaahu bilmutaabacati alatii dakarahaa caqibahu mutaabacada ou gadaal ku sheegay ayuuna ku xoojiyey xadiidku marka wax ishkaala kuma imaanayo marka ayb meeshaa markasaa ugu can ilawsaaciyi qaala akhbaranii ibnu shihaabin qaala akhbaranii saciidu bnu lmusayib ana abaa hurayrata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun muslimka xaqiisa oo muslimka kale korkiisa ku leeyahay waa shan riwaayo kalena waxay leedahay lix see loo jamcinaya marka shan iyo lix waxaa loo jamcinayaa in la yidhaahdo alcadadu laa mafhuuma lahu cadadku mafhuum ma leh usuuliyiintu waxay dhahaan mafhuumu ulcadad adcafu lmafaahiim mafhuumu laqabka iyo mafhuumulcadadka iyo mafaahiim aad daciif u ah waayo marka xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun waaye in laga fahmaa marka oo la yidhaahdo maadaama inta shan lagu sheegay waxaa laga qaadanaya laga fahmaa mid lixaad inuunan jirin sax ma ah maxaa yeele mafhuumka cadadkaaba iska daciifa soo ma fahmaysid marka laabudda marka usuululfiqiga daruuri waayo kitaabkan ama qur-aan hala tafsiiraayo ama marka ama xadiidka nebiga marka la baranayo laabudda usuulku aad uu muhiim u yahay fahamka saxiixa ayuu qeyb weyn ka qaataa marka funuuntu waa isku jiri jiraan in lagu dadaalaa la rabaa oo qofku daalib cilmigu inuu funuunta dhan uu ka noqdo qof wax uun ka fahamsan muqadamaad ka yaqaano cala alaqal haddaa muqadamaad ka taqaanid qofku waxbuu fahmaya raddu salaami salaamtoo la radiyo wa ciyaadatu lmariidi kan jiranoo la booqdo waitibaacu ljanaa'izi oo la raaco wa ijaabatu dacwati dacwada oo la ajiibo dacwadana marka waa tan qofka marka uu kuu yeedho oo martiqaad wax lamida wa tashmiitu alcaaqisi iyo midka hindhisay oo la farax geliyo hadduu alxamdu lilaahi dhaho taabacahu cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru warawaahu salaamatu can cuqayl tarjamadii xadiidku marka waa is leeyihiin baabu dukhuuli cala almayiti meyidka oo loo galo xukunka caddayntiisii buu u baab yahay bacda almowti dhimashada ka bacdi idaa udrija haddii la dhexgeliyo fii akfaanihi kafantiisa meyidkii oo karfantii lagu duuduubay in loo galo qofku markuu dhinto ka bacdi oo karfantii lagu duuduubo in loo geli karo xukunka caddayntiisii buu u baabyahay inta loo galo la feydo la fiiriyo qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranii macmarun huwa bnu raashid wa yuunus huwa bnu yaziid alayli can الzuhriyi qaala akhbaranii abu salamata أna caaئiشhaةa radيa الlahu canha زawja الnabiyi salى الlahu عalayh wali wasalam akhbarathu waxay u sheegtay way u warantay oo qaalad waxa ay tidhi aqbala abuu bakrin radia allaahu canhu abuu bakar ayaa wuxuu la soo qaabilay wuu soo jeestay calaa farasihi faraskiisa isagoo fuushan faraskiisa korkiisa min maskanihi ayuu ka soo qaabilay meeshii uu degganaa bisunxi ahayd xataa nasala ilaa uu soo degay fadakhala almasjida masjidkii ayuu soo galay falam yukallim innaasa dadkii lama uunan hadlin xataa dakhala calaa caa'ishata radia allaahu canha ilaa uu caaisho uga soo galay fatayamama annabiya sala allahu calayh waali wasalam fatayamama wuxuu u qasday annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu u soo qasday wa huwa nebiga oo musajan mid la daboolay ah biburdin go' lagu daboolay xibaratin yaman lagu sameeyey go' yaman lagu soo sameeyey isagoo lagu daboolay oo nebiga meydkiisii uu ku daboolan yahay ayuu u soo galay fa kashafa can wajhihi wejigiisii buu feeyday marka maxalushaahid marka meeshaan inuu u soo galay isagoo nebigii oo dhintay oo go-i ku duuduuban maradii meeshaa waxaa kaloo laga qaadanaya qofku markuu dhinto in maro la saaro maro lagu daboolo isaga dhammo oo markaa arkidaas tirada badan iyo qofkii waa isbedeli karaa meyd buu noqday qofka markuu meyd noqdana xaaladihiisu sidii markuu noolaa ma ahaanaya waxba iska bedbedeli karo sidaa darteed marka in maro layskaga daboolo isaga dhanba sidiisaba taasay a'immadu ka qaateen fa kashafa can wajhihi abuubakar marka nebiga wejigii ayuu ka feeyday sala allahu calayh waali wasalam riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan inuu dhunkaday meydkii marka in la dhunkan karo u tilmaamaya uma akabba calayhi uma intaa ka bacdi akabba calayhi isagii ayuu ku foorarsaday uu ku dhul dhacay faqabalahu waa dhunkaday ficilkan akabba hadda waa laazim waa ficil laazim oo qaasir ah faacil keliya ku gaabsado oo mafcuul u tallaabin akabba hamsada iyadoo laga marka laga tiro oo kabba la yidhaahdana mutacadiu noqona waa isweydaarsan tahay marka ficil hulaafi ah oo hulaaigii ku ah mutacadi rubaacigiisii oo hamsatu tacaddi inta la geliyey haddana uu laasim noqday ma aha sidii la bartay ma aha sooma fahmi oo hadda haddaad tiraa dakhala waa laasim soo maaha adkhala haddaad tiraa maxay noqonaysaa mutacaddi ay noqonay cagsi waayo marka mid ahan hadda cagsi akabba waa ku dul dhacay waay isagii waa laasim qaasim kabba haddii la yidhaahdana waa ku kufiyey waay waa ku tuuray waay waa ku riday waa mutacaddi ayb wahada min alnawaadiri culamada marka saasay dhaheen waa afcaasha naadirka ah ayb uma akaba calayhi wuu ku kor dhacay markaa yacnii waa ku foorarsaday faqabalahu markaa wuu dhunkaday uma bakaa waa ooyey faqaa markaa ooyintu inayna iyaduna dhib lahayn ooyintu marka haddaynan la soconin cod iyo qaylo aanay la soconin lamaas uma bakaa waa ooyey faqaala waxauu yidhi biabii anta wa ummii yaa nabiy allah hooyaday ee aabbahay ku lagu furtaa tahay nebiga allow ayb ayb biabii anta wa ummii yaa nabiy allah marka sidaan biabii anta wa ummii hadda waxuu u dhahayaa rasuulku waaba dhintay ile macnaha biabii anta wa ummii haddaad fiiriso macnaheedu waxaa weeyaan adiga inaad noolaataan jeclaa lahaay hooyaday aabbahayna ay dhintaan waa mogtahay hadda dhimayba rasuulka sala allahu calayh waali wasalam muxuu ku furanayaa marka isagiibaaba dhinta rasuulkii sala allahu calayh waali wasalam marka waxaa laleeyahay kelmaddan waxay iska ahayd kelmad marka afkooda u baxtay ixtiraam ahaan iyo weyneyn nebiga ay weyney jireen carabkoodii baa bartay marka waa mar walboo nebiga ay sheegaanba biaabii anta wa ummi ayy dhihi jireen sidaas tanna marka sidaas oo kale ee hadda marka ma joogto nebigiyaa nool macnaheedu maahan oo lagu furanaya hooyo iyo aabba lagu furanaya ma aha laa yajmacu allaahu ilaahay kulmin maayo calayka adiga korkaaga mowtatayni laba geeri ilaahay ma kuugu kulminayo korkaaga laba dhimasho kuu jamcin maayo hal mar unbaad dhimanaysaan marka meeshanna iyadana macnaheedu waa dhowr macnaa lagu macneeyey macnaha ugu roon waxay tahay cumar radiallaahu canhu markii nebigu dhintay seef buu qaatay markaasuu yidhi car yaa yidhaahdo nebigaa dhintay nebigu ma dhimanin waa soo noqon doonaa ilaa uu dad gacmaha ka guro intuu wuu soo laaban doonaa dad ayuu gacmaha ka jari doonay rasuulka calayh isalaatu wasalaam ee car yaa yidhaahda rasuulkii waa dhintay ee taa marka maxaa ka dhalanaya haddii nebigu hadda waa dhintay hadduu soo noolaado sidaa cumar sheegaayo haddana inuu mar labaad dhinto soo kama dhalanayso abubakar marka taasuu naqdina laba dhimasho ilaahay kuu kulmin maayuu leeyahay hal mar umbaad dhimanaya markaasna waa dhimatay macnuhu marka sidaas kaasaa u dhow saasay shuraaxdu yidhaahdeen ama almowtatu alatii kutibat ama almowtatu geeridii allatii taasoo kutibat calayka korkaaga lagu qoray faqad mudtahaa waad dhimatay qaala abuu salamata abuu salama waxa uu yidhi faahbaranii ibnu cabbaas ibnu cabbaas wuxuu ii sheegay radia allaahu canhuma ana abaa bakrin radia allaahu canhu abuu bakar kharaja waa baxay wa cumaru radia allaahu canhu cumarna yukallimu nnaasa dadka uu la hadlayo faqaala waxa uu yidhi ijlis fariiso faabaa waa diiday faqaala waxau yidhi abuu bakar cumar ku yidhi ijlis fariiso faabaa waa diiday fatashahada abuu bakrin radia allaahu canhu sababta cumar uu saa u yeelayana waxay tahay de nebigu isagaa wuxuu yidhi sal ll ly salam saddex musiibo oo waaweyn oo ummadda ku imaanayso qofkii yacnii ka badbaado de qof ilaahay markaa uunan ku fidnaynin waa qof ilaahay subxaanahu watacaala towfiiq waafajiyey waxaa ka mid ahayd mowtii geerideydu yidhi nebiga dhimashadiisa dad badan baa ku fidnoobay dad badan baa ridoobay oo diintii ka baxay markii nebiga dhintayba sala allahu calayh ali wasalam kuwo kale waxaa weeyaan aad bay waa ka tan badatay dadkii rasuulkii ilaahay oo yacnii adduunyadii noolaayo dadkii tujin jiray oo ummaddii ay ku soo hiran jireen oo dhintay oo sidii qof dhintay oo kale haddana loo caasaayo loo duugaayo oo dhulka laga hoos marinayo wax caadiya maaha fudud maaha ayb nebi nebiga marka mid dhimashadiisa ahayd midna waxay ahayd buu wuxuu tilmaamay khaliifo raashid ah dilkiisa cumaan iyo dilkii la dilay oo dadka ummaddan dad ahlu qiblo sheeganaya ay dileen iyadana marka fidnadeedu dhib badan baa ka yimid iyo mid kaleo saddexaad buu tilmaamay ayb meeshaasaa marka waxaa keentay marka walbahaarkan iyo walwalkan mawqifkaas adag iyo yacni musiibadaas weyn baa keentay dadka ku habsatay ayb aaaarta qaarna waxay tilmaamayaan qofkii musiiba arko musiibadaas si kastoo igu weyn tahay ha iskugu tacsiyeeyo aniga musiibada qofkaas musiibadii la musiibeeyey ee aniga igu saabsan uy nebiga sal l slam yacnii nin walba hadduu soo xasuusto dhimashadii uu nebiga ka dhintay tan hadda joogta waa la yaraanaya waalidkaabaa dhintay hadduu waalidkaa kaa dhintay hadduu rasuulka kaa dhintay adiga muuminka ah tee kula weynna inuu nebiga kaa dhinto waxaa nebiga aad ka weynaysaa ka weyn sala allahu calayh ali wasalam saas darteed marka musiibo kastoo timaado haddaad soo xasuusato inuu nebigiiba dhintay waa kuu fududaanaysaa wuxuu marka fa abaa waa diiday fatashahada abuu bakrin abuubakar marka khudbo ayuu bilaabay famaala ilayhi annaasu dadkii waa u milicsadeen marka abuubakar markuu hadlayna cumar waa laga tegayoo dadkii abuubakar ay ag fadhiisteen meeshaan waxaa laga qaadanayaa saxaabadu say abuubakar u weynay jireen inuu cumar ka fadli badnaa abuubakar famaala ilayhi annaasu dadkii baa usoo leexday abuubakar wa tarakuu cumara cumar way ka tageen faqaala waxauu yidhi amaa bacdu intaa kadib faman kaana minkum qofkii idinka idinka mid ahaa yacbudu muxamadan muxamed caabudi jiray sala allahu calayhi wasalama fa ina muxamadan sala allahu calayhi wasalama qad maat muxamed waa dhintay ninkii nebi maxamed caabudi jiray nebi maxamed waa dhintay waman kaana yacbud allaha qofkii ilaahay caabudi jirayna fa ina allaha xayun ilaahay waa mid nool laa yamuutu aan dhimanaynin ma dhimanayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa muxamadun muxamed maba ahanba ilaa rasuulun rasuul uu weeyaan rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu rusushii ay tageen afa in maata haddii uu dhinto ow qutila amaba la dilo nebi muxamed in qalabtum miyaad laabanaysaan calaa acqaabikum miyaad u gadoomaysaan cirbihiinna waman yanqalib qofkii gadoomo calaa caqibayhi labadiisa cirbood qofkii u laabto u gadoomo falan yadura allaaha alle u dhibi maayo shay-an wuxuu u dhibi maayo wasayejzi llaahu alla wuu abaal marin doonaa shaakiriina kuwa shukriya fa wallaahi baan ku dhaartay laka anna annaasa dadka waab iyagoo lam yakuunuu aynan ahayn hadda ka hor yaclamuuna inay og yihiin anna allaha alla anzala alaayata aayadda inuu soo dejiyeyba dadkii waxaadba moodaa inaynanba ogeyn hadda ka hor aayaddan inay soo degtay oy qur-aanka ku jirtay xataa talaaha abuu bakrin radia allaahu canhu ilaa abuu bakr uu ka akhriyey fatalaqaahaa minhu nnaasu dadkii ayaa marka ka qaadqaateen abuu bakr afkiisii bay ka qaateen famaa yusmacu basharun bashar lama maqlaynin ilaa yatluuhaa waad akrinaya aayaddaas u akrinaya meeshaan marka ibnu taymiya faa'iido weyn oo kala baxaa kitaabkiisa la yidhaha aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir kitaabka la yidhaha wuxuu yidhaahdaa naasilada markay timaado iyo xaaladda dhib ka badan markay timaado waxaa la waafajiyaa sida badan dad dhif ah oo ahlucilmiga ka mida dad dhif ah oo ahlucilmiga ka mida ayaa la waafajiyaa naska iyo naasiladaas yacnii waxaas dhacay iyo naskii daawada u ahaa iyo sidii laysu waafajin lahaa oo xal looga dhigan lahaa dad yar oo weliba culammada ka mid a la waafajiyaa buu yidhi khaasatu alculamaa ayaa la waafajiyaa qisadaanu soo qabsaday marka markaa nebigu uu dhintay aayaddan waa yaqaaneen asxaabta hadda ka hor aayad cusub oo soo degtay ma aynan ahayn laakiin maskaxdooda waa ka baxay maxaa yeelay fidnada iyo musiibada ayaa dadka maskaxdooda hilmaansiinaysa wax badan walidaalika fitnada wuxuu nebiga ku magacaabay fitnatun samaa iyo fitnatun camyaa fitno indhala fitno dhegala maxaa loo yidhi dadkii iyadaa dhega tirayso iyadii ayaa indha tirayso wax ma u jeedayaan marka qofkii wax yaqaaneen xataa wixii uu yaqaanay inuunan arkin baa laga yaabaa soo ma garanin marka wuxuu yidhi abuubakar radiallaahu canhu baa la waafajiyey maalintan aayaddan iyo waaqicadaas inuu isku soo istishhaado isku soo deliishado cumar iyo raggii cilmiga lahaayo iyagu laftirkooda aadka cilmiga badnaa waa way hilmaameen musiibadaa ka tan badatay taasna waxay u noqonay buu yidhi dadka iimaankooda iyo cilmigooda abuubakar marka waa iimaan badnaa iimaankaas marka uu kaga iimaan badnaa dadkan iyo cilmiga uu ka badnaabaa wuxuu keenay inuu arrintan u isdejiyey isaga marka soo ma fahmin ayb maxaa yeelay abuubakar yacnii sida kale marka loo fiiriya annaga waxaan moodaynaa abuubakar iyo cumar yaa ad adkaaya haddii la yidhaha cumar ad adkaayaan leenahay laakiin sidaa ma ahan ninba marka waxaa weeyaan abuubakar yacnii sida uu masaa'il badan ugu ad adkaay maadaama uu cilmi u lahaa darteed sida ugu adkaa yaa yacnii saxaabadii kale waa ugu dhici waayeen tanaa ka mid a qisadan hadda waxaa ka mid a dadkii ridoobay markay diintii ka baxeen iyo kuwii sakada manciyey iyo cumar wuxuu yidhi see ula dagaalamay dad ashaadanaya markaas abuubakar yidhi wallaahi la uqaatilana man faraqa bayna salaati wasakaa ninkii salaaddii sakada kala saaro waa la dagaalama ninkii salaaddii waa gudanaad yidhaahdo sakana ma gudanayo yidhaahdo diido oo iltisaami waayo waa la dagaalamaa buu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illahi sal ly slam laqaataltuhum hal waxar oo ay nebiga u gudan jireen hadday diidaan waa la kula dagaalamaa buu yidhi cumar markii dambe waxaa weeyaan tii abuubakaruu ku qancay oo laabtiis ku degtay soo ma arkay jeyshkii usaama ee nebigu uu bixiyey dadkii dhammaa waxay yidhaahdeen yaa abaa bakrin rasuulka waxay yidhaahdeen muslimkii dhexdiisiibaa waxaa ka dhashay niman diintii ka baxay iyo kuwo sake manciyey iyo ciidankan halkaan aan uga faa'iidaysanay meeshii nebiga u diray ka soo celi halkaan aan uga faa'iidaysanay cadowgan daakhilkaa daran markaasuu wuxuu yidhi calan rasuulka uu xiray ma furaayuu yidhaaheen haddaan sidaas yeelo maxaa yeele waxaan ka baqaa shay haddaan ku khilaafo rasuulka sal ll ly slam uu sameeyey amaba yacnii uu jideeyey an asiiqa inaan halaagsamaba kanna waa waa ciidanaa loo bixina tanna ciidan sidiisiyaa fiicnaatay soo maarka markii uu cumar dadka madax uga dhigayeyna markuu dhimanayo isagu abuubakar waa dardaarma haddaan dhinta waxa uu yidhi cumaraa madax idiin ah saas ogaadiy meel kale kuma leexleexanin markaasaa lagu yidhi cumar nin dadka qaarkood waxay yidhaahdeen xiddow leeyahay cumar miyaa dadka uga tegaysaa markaasuu wuxuu yidhi ilaahay cidaan ahayn maa igu cabsaynaysaan yidhi aniga qofaan alla axad aan alla ahayn maa igu cabsaynaysaan maya iska dhaafuu yidhi ilaahay wixii aan dhihi lahay waa u diyaarsaday yidhi hadduu i weydiiyo dadka cumar maa uga soo tagtay haa maxaa uga soo tagtay waa ii diyaarsan tahay marka abubakr wuxuu ahaa yani afdalu hadihi اlumma bacda nabiyiha sal l slam ayb walidaalika marka manaaqibtiisu aad iyo aaday u fara badan tahay cilmi iyo iimaan markay noqotona kulli isaga ku horeeyey mawaaqiftaanaana ka fahmaysa walidaalika marka mawaaqiftaas naasile iyo waxyaaba noocaas oo kalea markay jiraan dadka dadka ugu cilmiga badan in la weydiiyo way dadka dadka ugu cilmiga badan in la su-aalo weeyaan qala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana leyl can cuqayli can ibni shihaab qaala akhbaranii khaarijatu bnu zayd bni haabit ana uma alcalaa imra'ata min alansaar baayacat الnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebiga ayay la mubaayacootay ahbarathu waxay u sheegtay haweeneydaas annahu iqtusima almuhaajiruuna muhaajiriintii ayaa la qaybsaday qurcatan ayaa lagu qaybsaday qorituur ansaartii baa kala qaqaadatay muhaajiriinta qorituur bayna ku kala qaateen faaara lanaa waafaaara lanaa waxaa noo soo duulay nasiibkeenna wuxuu noqday ka wada faaara lanaa saasay riwaayadka u badan yihiin qaara waxay dabdiyeen fasaara lanaa waxaa noo ahaaday fasaarada marka qaara saas yay dabdiyeen fataara lanaa cuhmaanu bnu madcuun ayaa annaga aan helnay faanzalnaahu waxaanu dejinnay fii abyaatinaa guryaheennaan dejinnay fawajica wajacahu xanuunkiisii ayuu xanuunsaday alladii tuwufiya fiihi lagu oofsaday falamaa tuwufiya markii la oofsaday waqusila la dhaqay wakufina la kafaniyey fii atwaabihi maradiisa la geliyey dakhala rasuulu llahi sal l slam rasuulkii baa soo galay faqultu waxaan idhi bay tidhi raxmatullaahi calayka naxariista alla korkaaga ha ahaato abasaa'ib yaa abasaa'ib abusaa'ib kunyada cumaan ibnu madcuun cumaan ibnu madcuunow naxariis alla korkaaga ha ahaato fashahaadatii calayka fashahaadatii markhaatideyda calayka ay laka adiga aan kuu markhaati furaayo waxay tahay laqad akramaka allaahu inuu ilaahay ku karaameeyey taasaan markhaati ka ahay leedahay marka fashahaadatii laka mubtada iyo khabar in laga dhigo waa bannaan tahay fashahaadatii markhaatideyda aniga laka aday kuu sugnaatay mubtada iyo khabar war kale waay marka laqad akramaka allaahu ilaahay waa ku karaameeyey jumla musta'nafo qiila waxaa la yidhi tarkiibkan qasab ayaa loo jeedaa macnuhuna waxay tahay fashahaadatii calayka markhaatida aan korkaaga ku furaayo qowlii weeyaan aniga dhihidda aan dhahayo wallaahi laqad akramaka allaahu ilaahan ku dhaartay ilaahay waa ku karaameeyey saana waa lagu teyji faqaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi wamaa yudriiki maxaa ku ogeysiiyey ana allaha alle qad akramahu inuu karaameeyey adiga maxaa ku ogeysiiyey inuu ilaahay karaameeyey faqultu waxaan idhi biyabii anta yaa rasuula allah aabbahay baa lagugu furtaaye faman yukrimuhu allaahu yow ilaahay karaameynaya hadduusan ninkan karaamaynin yani wanaaggiisii iyo khayrkiisiiba aada uga tanbatay markaasay waxay leedahay idaa kaana haadaa mu'minan khaalisan kan hadduu mu'min khaalisa yahay oo noo girahay walam yukrimhu allana uusan karaamaynin faman haada aladii yukrimuhu llahu waa kay kan uu ilaahay karaamaynaya marka faqaala waxau yidhi amaa huwa isagu faqad jaa'ahu lyaqiinu geeridii baa u timid yaqiin geeridaa laga wadaa meeshan yaqiintu waa geerida wacbud rabbaka xataa yatiika alyaqiin macna almowt waay xadiidkaanaana daliil waa in geeri laga wado midkaani marka wuxuu yidhi nebiga geeridii baa u timid wallaahi baan ku dhaartay innii la arjuu lahu waxaan u rajaynayaa isaga alkhayr khayr aniga khayr baan u rajaynayaa laba kelmadoo kala gaara soomaa laba wada khayr nebigu khayru u rajaynaya iyadoo laakiin markhaati bay furtay ninkan maa ilaahay looga sheekaynayo ilaahay isagaa ku aqoon badan soo maha cusmaan ibnu madcuun inuu fiicnaa iyo inuu in kale ilaahay isagaa yaqaano haddana ilaahay xaggiisau aaday maxaa ilaahay loogu sheegaa marka qofkan marka in la yidhaha alla u naxariisaygii iyo alla u naxariisaygii inuu ilaahay u naxariistayaa kuu sheegay marxuum waa la mid iyado laftirkeeda almarxuum kii ilaahay u naxariistayba waayo allaha u naxariista in la dhahaa fiican laakiin kii ilaahay u naxariistay annaga maa ogno waxaa la mida in la yidhaha shahiid shahiid fulaan shahiidkii hebel ahay ninkii hebel ahay shahiidka ah yaa ku ogeysiyey inuu shahiid xag alle ka yahay iyo in kale anta maa tadri bais waa ka joogaysa oo waxaa leedahay keliya un ilaahay shahaadaan agtiisa uga rajaynayna qof marka in ilaahay loo faaniyo lama ogola walidaalika haddiiba ay dhacayso qof inuu qof ammaano waxaa la yidhi ha yidhaahdo axsibuhu kadalika wallahu axsibuhu aniga saasay ila tahan u malaynayaa laakiin ilaahaa kan xisaabaya marka dadku adduunyadu hadda layaabay joogtaa iska dhaaf hadda dadkan waxaa laga celinaa cusmaan ibnu madcuun oo yacni qof nin wanaagsan ahayo saxaabiga asxaabtii rasuulka ahaa yacnii dadkii maanta joogay mid camal saalixa iyo mid camal xun isku daray bal mid camalkiisa xumaa sida muuqato ay badan tahay ayaa maalinkoo dhinta la ammaana marxuumkii iyo kiisaas ahay ayaa la leeyahay waxaa laga yaabaa qof taariikhdiisa marka lasoo bilaabo ilaa ay ka dhammaato taariikh fiicanba aan lahaynoo mugdi uun ummadda ku ahay taariikhdiisu ay ku ahayd markuu dhintay in la ammaano waxaad mooddaa ilaahay ka gada in la yidhi qofkaan ilaahay see looga iibina qof loogu hor ammaanayo qof isaga uu ogyahay allah subxana wataala waxaa ka daran gaaladii baa dhimanaysa xataa waa la faanina beri waxaan ogaayay boobkii kii boobka uu dhintay boobkii waxaa la yidhi niman culummo sheegan ayaa waxay dhaheen ninkan insaaniyada waa ku fiicnaa sidaas buu ahaa saas buu ahaa waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay u naxariisto see loogu rajaynaa inuu ilaahay u naxariisto rasuulka sal ll ly slam wuxuu leeyahy waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bii yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ilaa kaana min ahli naar war ma warka rasuulkaan rumaynaa mase khuraafaadkaasoo kale rumaynaynaa yahuudi iyo nasraani ima maqlo uma uusan i rumaynaynin aniga ma jira kaas ilaa naartuu galaayo nebiga sal l slam marka nin nasraani ah ma jiro oo nebi maxamed maqlay oo aan rumaynin inuu janno galo lagama yaabo naaruu galaayo qofkii marka in la yidhaha isagoo nasraaniyad ku dhintay la yidhaha saas waayo bal qaar waxay yidhaahdeen hebla naag dhimatay ayay waxay yidhaahdeen oo gaal ah heblaayo baadariyad ah heblaayo kun muslimiinay ka khayr badan tahay khayrkum ayagaa gacmaha ku haysana oo markaasaa waxaa la leeyahay waa ducaysanaynaa aan u dembi dhaaf dalabno ilaahayna muxuu leeyahy maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi maa tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ayb waxyaabihii marka asaasiyaadka islaamkii baa marka la dabagedinaa zamanka aad u xunaan noolba ilahan ka magangalna shartiisa ayb kii un marka waxaa weeyaan idaacad laga qayliyo iskale ama ka qayli karaba wuxuu rabo qofkuu rabo ku sheegay laakiin ilaahay dadka maxaa loo sheegay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi nabiga maa adrii ma ogi aniga wa ana rasuulullahi anuu rasuulkii ilaahay ah ma ogi maa yufcalu bii wax la igu samayn doono anigii oo rasuulkii allah ma ogi wax la igu samayn doono meeshaan marka ishkaal badan baa ku jira waxaa layidhi maxaa laga wadaa nebiga wax lagu samaynaa wuu ogaa janno inuu gelaayo waa loo sheegay rasuulka sal l slam marka anigiioo rasuul allah ma ogi waxa laygu samaynay muxuu ka wadaa waxaa la yidhi waa inta aynan soo degin intii la ogeysiiyey suuraddan marka suuratul axqaaf suura makiya waaye suuradda ka dambayso liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahara ayaa lagu nasakhaya oo suura madaniya ayaad ahayd soo ma fahmin marka culamada qaarna waxay yidhahdeen maa yufcalu bi waxaa laga wadaa adduunyada dhexdeeda dhib iyo dheef waxa aan mudan doono ma ogiyo ka wadaa nebiga sal l slam labadaas marka ayay ku sharxeen qaalad waxay tidhi fawallaahi baan ku dhaartay laa usakii axaddan qof ammaani maayo bacdahu cuhmaan ibnu madcuun ka bacdi ama dhacdadan ka bacdi abaddan weligay qof dambe ma ammaanayo marka qofna ha isku ammaanin qofkaad u ducayda khayran u rajeynaynaa iska dhe maxalmushaahidka marka wuxuu ka rabaa dakhala rasuulu llahi sal l slam nebiga u soo galay markii la karfaniyey kabacdi ayb qaala xadaanaa maxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu muxamed bna lmunkadir qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma qaal lamaa qutila abii aabbahay markii la dilay jacaltu waxaan gudagalay akshifu tawba marada inaan faydayo can wajhihi wejigiisa qala xadaanaa saciid bnu cufayr qaala xadaanaa leyt milahu waqaala naafic bnu yaziid can cuqayl maa yufcalu bihi meesha bia bihi buu yidhi wataabacahu shucaybun wacamr bnu dinaar wamacmarun maa yufcalu bi iyo maa yufcalu bihi daas ayaa kale xadiidka kale marka wuxuu keenay uma saaqa sanadahu ilaa jaabir radia allaahu canhu markaasuu yidhi lamaa qutila abii aabbahay markii la dilay jacaltu waxaan gudagalay akshifu sawba marada inaan faydayo can wejhihi wejigiisa aan ka faydayo abkii aan ooynayo wayanhawnii iyaguna ay iga reebayaan waannabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigana laa yanhaanii uusa iga reebaynin fajacalat cammatii eeddaday faatimatu ahayd waxay gudagashay tabkii inay ooynayso faqaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi tabkiina ha ooysid ow laa tabkiina ama aadan ooynin maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama aynan tegin tudilluhu inay harinayso biajnixatihaa garbaheeda inay ku harinayso xataa rafactumuuhu intaad ka kor qaadeenba taabacahu bnu jurayj qaala akhbarani ibnu lmunkadir samica jaabiran radia allaahu canhu tabkiina ow laa tabkiina owdan waa taswiyow ow oo bimacna taswiya ama takhyiir iska ah ayb ee shaki ma ahan kii shakiga macalushaaki marka wuxuu ka rabaa aabbahay markii la dilay oo maradii maryihiisii lagu daboolay ayb waxaan gudagalay inaan maradii ku daboolaayo wejigiisana aan faydaayo waa gelitaan oo u galay tarjamadii xadiidka meeshaas iska waafaqaya tarjamada waxaa ku jirta idaa udrija fii akfaanihi ninkan isagaa mare la gelinin buu u galay waxaa la leeyahay qofka shahiidkaa tarfantiisu waxaa weeyaan dharka oo ku dhinto isagoo dharkao ku dhintay isagoo dhiiggiisa laha la duugaa jaabir bin cabdillaahi aabbihiisna dadkii uxud ku dhintay buu ka mid ah oo dharkiisii yaa lagu geliye marka meesha fataara ahayd fasaara lanaa ciisa bnu sahlin ayaa saas ku badiyey ku qoray kamaa fii hariibi albukhaariyi lahu ibnu xajarna wuxuu sheegay meesha fiiri fataara lanaa ay waqaca fii sahmina wadakarahu bacdu almaqaaribati bisaadi fasaara lanaa maqaaribtaas oo hadda isaga uu ibhaamiyey magac ahaan waxaa u sheegay barmaawoda oo wuxuu yidhi ciisa bnu sahlin kamaa fii hariibi albukhaariyi baabu rajuli yancaa ilaa ahli lmayiti binafsihi ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alrajulu qofka yancaa khabargeeraadinaayo naciga waxaa la yidhaha khabargeeraadinta khabarka geerida qofka dhimashadiisaoo la sheego khabargeeriyaadka qofka marka khabargeeriyaadinayo u khabargeerida u sheegayo ilaa ahli lmayiti dadkii laga dhintay binafsihi nafsadiisa uu khabar sheegayo idan dhowr waxyaaboodaa ku jirta yancaadaan mafcuulkeedii aaway mafcuulkeedu waa maxduuf oo waxaa la yidhi baabun arajulu qofka yanca almayita meydka ayuu sifadiisa sheegayaa inuu dhintay yuu u sheegayaana ilaa ahli lmeyiti ayuu u sheegayaa binafsihi damiirka ku jirana xaguu u noqonaya laba meel baa loo kala celiyaa binafsihi ay binafsi lmeyiti in la dhaho khabarka geerida oo u sheegaya muxuu ku saabsan yahay ninka dhintay nafsadiisaba ninkii hebel ahaa ee ahalkiinna ahaa waa dhintay nafsadiisiibuu waayey ayuu dhahaya binafsihi ay binafsi lmeyit waxaa kaloo la yidhi binafsihi binafsi rajuli ninka in loo celiyo oo isaga ninka naftirkiisaaba sheegaayo in laga wado baabun alrajuluda hore in loo celiya ninka nafsad ahaantiisa inuu u sheegayo labadaas baa ku jirta marka tarjamadan macnaheedu saas ujeedka uu ka rabana waxay tahay qofku in qof inuu dhintay in la sheego xukunkeedu waa maxay taasuu rabaa inuu caddeeyo qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii maliku can ibni shihaabin can saciid bni lmusayib can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka naca najaashiya najaashi ayuu khabarkii geeridiisii sheegay fi lyowmi aladii maalinkii maata fiihi ou dhintay waana mucjisa arrintan najaashi wuxuu ku dhintay ardulxabasha rasuulkana xaggee joogaa madiina ilaahay baa marka u waxyooday oo u tusay inuu dhintay u sheegay maalinkii uu dhintay buu sheegay oo wuxuu yidhi walaal aad leedihiin ayaa dhintay oo dhul weliba qurba ah ku dhintay dhulkaa marka xabasha dhul qurba ah ayay ahayd marka ilaa ahlilmeyiti aawo marka nebigu markuu madiine ka sheegay uu yidhi najaashi baa dhintay ehelkiisii maa jooga madiino najaashi labaa lagu tawjiihiyey ehelka in laga wado muslimiinta maadaama uu ku dhintay dhul keligii muslim uu ku yahay waxaa kaloo la yidhi jacfar ibnu abi aalib ayaa waxaa soo raacay ninkii la dhihi jiray dii mikhmar oo najaashi adeer oo u ahaa xadiidkiisa abu daawuudku waa nagu soo mara dii mikhmar ninkaasoo najaashi adeerka ou u ahaa howlaalkii ou dhalay ayaa madiine u soo hijrooday ninkaasaaba joogayba marka oo ehelkiisii ah dadka uu u sheegayena isagaa ka mid ahaa labada tawjiih waxaa kaloo laga qaadanayaa marka qofka dhimashadiisa in la sheegi karo hebel ninkii ah waa dhintay salaad in lagu dukadoo kale in laga qayb galo janaasadiisa iyo ujeedkaas haddii loo sheegaayo laa ba'sa fi lyowmi aladii maata fiihi maalinkii uu dhintay kharaja ila almusallaa musallihii buu u baxay fasafa bihim waa safay wa kabara arbacan afar ayuu markaa u takbiirsaday yacnii janaaso qaa'ib uu ku tukaday ayb qaala xadaanaa abuu macmar qaala xadaanaa cabdulwaarid qaala xadaanaa ayuubu can xumayd bni hilaal can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi akhada raayata zaydun calankii waxaa qaaday zayd waa qaswatu mu'ta fa usiiba waa la asiibay uma akhadahaa waxaa qaatay jacfarun jacfar fa usiiba waa la asiibay oo waa dhintay uma akhadahaa cabdullaahi bnu rawaaxa fa usiiba waa la asiibay qaswat lumaraa a umaradii baa ku dhimatay saddex amiir baa ku dhintay fa usiiba markaa waa la asiibay maxalushaahidka halkaanba waayaba nebigii baa sheegay ahalkoodii iyo muslimiintii bay u sheegeen ayuu u sheegay nimankaa inay dhinteen maxalushaahidka meesha socda wa ina caynay rasuulillaahi sal l salam iyadoo labada indhoodoo nebigana latadrifaani ay ilmeynayaan ay shubmayaan uma akhadahaa waxaa qaatay khaalid ibnu lwaliid khaalid bin weliid baa qaatay min gayri imratin imra la-aan iyadoon ama ahaan loo siinin oo amiir laga dhigin fa futixa lahu waa loo furay khaalid baa mar meel laga tashta hadda lama joogo meeshaasoo kale waa in muslimka la badbaadiyo un markaas isagii baa marka taladii qaatay farsamo wuxuu sameeyey muslimka uu kusoo badbaadiye waana badbaadiyey meeshaan marka nacyigu dhowr xaadiidkiisu siyaabo kala duwan bay u kala timid ayb wuxuu leeyahay meeshaan wa qaala bnu lmuraabit muraaduhu bukhaari ulajeedkiisu waxaa weeyaan ana annacya aladii huwa iclaamu nnaasi bimowti qariibihim mubaaxun wain kaana fiihi idkhaalu اlkurabi wاlmasaa'ibi calaa ahlihi ujeedka bukhaari waxaa weeyaan geerida loo sheego qofka dhintay inuu dhintay in loo sheego dadkiisa inay bannaan tahay inkastoo ay ku jirto murugelin qalbigooda haddana ay ku jirto taa inay bannaan tahay laakiin fii tilka almafsadati masaalixu mafsadada masaalix baa dhexdeeda ah jammatun fara badan limaa yataratabu wax ka dhalanaya calaa macrifati daalika min almubaadarati lishuhuudi janaasatihi wa tahyi'ati amrihi wasalaati calayhi waadducaa'i lahu walistikfaari wa tanfiidi wasaayaahu wamaa yataratabu calaa dalika min alaxkaam meeqa maslaxaa ku jirta deynta in laga gudo dardaarankiisi la fuliyo lagu tukado la dhaqo si fiican loo aaso fawaa'iddaas tirada badan ayaa murugtan yartaa marka laysbarbar dhigo masaalixda badan wa amaa nacyu ljaahiliyati jaahiliyada nacyigooda qabargeeriyaadkooda faqaala saciid bnu mansuur ahbarana bnu culaya can ibni cawn qaala qultu liibraahiim akaanuu yakrahuuna annacya qaala nacam qaala waxauu yidhi marka ibnu cawn kaanuu idaa tuwufiya rajulu qofka haddii la oofsado rakiba rajulun daabbatan nin ayaa gaadiid fuulaayey uma saaxa fi nnaasi dadkiibuu ku dhex qaylinayey ancaa fulaanan hebel ayaan aniga khabar geeraadinayaa hebel waa dhintayey hebel waa dhintayey saas u dhahay wabihi ila bni cawn qaala bnu siiriin laa aclamu ba'san dhib uma arko uma ogi an yudan an yu'dina rajulu ninka inuu ogeysiiyo sadiiqahu wa xamiimahu saaxiibkiis iyo inuu u sheegay qofkii inuu dhintay wa xaasiluhu ana maxda aliclaami bidalika laa yukrahu xaasilka iyo isku soo xoorintu waxay tahay in hebel waa dhintay la yidhaahda dhib ma laha oo laysu sheego fain zaada calaa dalika intaa wax ka badan haddii lala yimaado falaa maya waqad kaana bacdu salafi yushadidu fii dalika salafka qaarkood arrintaa laak waa ad adkayn jireen xataa kaana xudayfatu xudayfa wuxuu ahaa idaa maata lahu lmayitu meyd hadduu dhinto qof qaraabadiisa markuu dhinto yaquulu wuxuu dhihi jiray laa tu'dinuu bihi axadan qof yaan la ogeysiini inii akhaafu an yakuuna nacyan inay nacyi noqotaan ka cabsanaya inii samictu rasuula llahi sal l salama nebigan waxaan uga maqlay biudunaya haatayni labadaydan dhagood yanhaa can inacyi isagoo reeday marka nacyigaa wuxuu u fahmay xudayfa si guud un walidaalika qof hadduu ehelkiisa ka mida dhinto ma ogeysiin jirin cidna in la ogeysiiye ma ogolaan jirin akhrajahu tirmidiy wbnu maajah biisnaadin xasan qaala bnu lcarabi yuukhadu min majmuuci alaxaadiidi alaau xaalaad xaadiidtaanu dha waxaa laga qaadanaya marka laysu keeno saddex xaaladood aluulaa midda hore iclaamu lahli waalasxaabi wa ahli salaaxi fa hada sunnatun qof baa dhintay qaraabadiisa iyo asxaabtiisa iyo dadka suusuubanee wanaagsan ood is leedahay janaasadiisa hadday ka qayb galaan ducadooda waa la aqbalayaa in la ogeysiiyaa waa sunno athaaniyatu midda labaad dacwatu alxafli in dadka loo yeero keliya un inay isku yimaadaan bes ninkii hebel ahaa oo nin weyn abaa dhintay halaysku yimaado goobtii oo ku dhintay lilmufaakharati sugufaan fa haadihi tukrahu middan waa la nacya middaan annaga kama foga tacsida waxaan u naqaano annaga laakiin sharcigu ma'tam uu u yaqaanaaye waxaan tacsiyad u naqaano kama foga middaan labaa maxaa yeele waxaad arkaysaa dadka qaar haddaad ka dhaadhicisid oo aad tidhaahdid war waxaan aad qalaysaan ood meeshaan ku bixinaysaan iyo sidaan uma fiicnee waa nahyi baa ku soo arooray waa niyaaxa iska dhaafa dhinac walba markaad ka qancisa wuxuu ku leeyahay war ninkii hebel ahaa oo magaca lahay oo intaasoo ilmo dhalay intaasoo raga dhalay oo qaar bannaanka jiraan oo qaar lacag leeyihiin oo ganacsato yihiin oo qaar ay joogaan yacnii in la yidhaahdo haddaan gurigiisii waxba neef lagu qalin ceebka weyn ma lahay leeyihiin haddaydan samaynaynin annagaa samaynaynaa odayaala dhahayo saas maynan mufaakharo ahayn marka marka hore sadaqay ku marmarsiyoonay laakiin hadda waa ka baxday ceeb waayaa lagu leeyahay ninkii nin weyn oo dhintay inaan gogolaab loo samaynin xataa maxaa annaga la mooday uu ku leeyahay dad waaweyn waa joogaan yani dhaqanka tacsida aan u naqaano kaas marka kale wax u bixiya meydkan sadaqo u sameeya ma ka kartid laakiin markaasay aada ugu dadaalayaan deyntiisii ma ka bixinayaan qofku markuu dhinta deynta in la warsado waay ma warsanayaan deyntiisa ninkaanaan u danaynaynaa faanfaan leh waay bis ayagaa marka madaxa ciidda ka ceshanaya oo ilaa ninka ninkan waa dhintay faan waxba kumaba tara si adduunya waa isdaayeen ayagaa madaxa ciidda ka ceshanaya sooma fahmi midaasoo kale marka tan way hadda ka horna waxaa atar waxaa jira ibnu abi shayba inuu werinay u malaynayaa uu leeyahay cali inuu ahay u malaynaya ayaa meeshan kuufa ayaa laba nin baa waxay isku baxeen xoolo qalib nin walbaa wuxuu yidhi anaa kaa deeqsisan may anaa kaa deeqsisan oo kaa xoolo qal badan midaa marka boqol qalay kii kale boqol iyo koow u qalay cali markii loo sheegay wuxuu yidhi iga dhaaf yidhi wamaa uhilla ligayr illaahi wa wmaa uhilla ligayr illah annaga wamaa uhilla ligayr illah sanamka leen u fahamsannaha bis meeshaan sanam maa joogaa lagu leeyahay sanam maa joogo wamaa uhilla ligayr illahi waxay ku soo degtay wixii sanamka loogu qayli jiro bil laati inta la yidhaha ama wal laati la dhaho ama laata korkiisa lagu qali jiray laata yani laata sidii laga dhigto waay laata isaga laftirkiisa nin fiican oo ahaa jiray oo dadka xujaajta u ixsaan falo soo ma ogid isaga laftirkiisa nin saas u ahaan jiray marka diinta inaad fahmi weysaa aadaya asludiin in la fahmi waayaa dhib badanay keenaysaa mid marka waa noocaas fa haadihi tukrahu athaalithatu midda saddexaad aliclaamu binowcin aakhar nooc kale in layskuu khabar geeraadiyo kaniyaaxati wa naxwi daalika niyaaxa iyo wanaxwi daalika fahadaa yaxkum de waxaan dii xoolo qali waxaaba lagu daro niyaaxo waaya xadiidka jariir waatuu ahaa kunaa nacudu alijtimaaca cinda ahli اlmeyiti wa sancata aطacaami min aniyaaxati xadiidkii sunanka ku sugnaato kaasna isaga waa xaaraam tarjamaday marka xadiidka ilaah kalena marka way isleeyihiin bilahi towfiiq sal alla slam ala nabiyina mxamed